kulantaao mar kale iyo barnaamijka caweyska washington toddobaadkanna waxaan idinku hayaa haddii inta lagu casuumay aad iska maqnaan jirto iyada oo lagu sugayo ogow intaa hadda laysaga daba yimid waxaan idiin hayaa wixii kala qabsaday gabarh saaxiibteed ku casuuntay xaflad meher oo ay u suurto geli weeday inay aado waxaan kaloo idiin hayaa sidii dabangaalle wadaadahoo bakayla weyse u qaaday oo wala ay martiyeenoo intay geeda u waabtay wananay u qaleenoo markay waxyi cuneen halka ay war wanaagsan iyo wacdi ay filayeen arrinkeentay wareeriyo wadla ay u fuudo waxaad sidoo kale maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigaan la yeeshay fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac waa caawo iyo caweyska washington waxaan ku bilaabay fu'aad cabdisalaan oo ah hal abuure sheekooyinka maadda iyo kuwa murtida xambaarsanba sameeya oo aad cawayskana marar badan ku dhegaysateen ayaa caaw waxa uu inoo hayaa maanso halkudhegeedu yahay tu kalaa ka daray sheekadan kolley midiba midda ay ka daran tahay hal tixa kama wada bilaabato oo taasaan ka cudur daaranayaa waxayna ku bilaabataa sida tan sidii tuquraafi dhuleed oo dawaco jeedi lahayd oo dhurwaajaanta u gooyey oo jinacu uu ka cadhooday jirriqaaguna dood iyo arrin jiitana keenay oo jawaabtay ka baxsheen midba jaah u fadhiisto wax ku jiidan la waayey ama jeer webi joogto oo ku dhawaaqday jacayl oo wax u jooqaba weydey ama sidii shir jaraa-idoo intay jiirku qabteen bisa joogtay halkaa arrin jeer u dhaxaysay ku dhawaaqay jidgooyo oo markay saa u jalleecdayna baqajaanta wadheen tu kalaa ka darayde sidii dabangaalle wadaadahoo bakayla weyse u qaaday oo wala ay martiyeenoo intay geeda u waabtay wananay u qaleenoo markay waxyi cuneen halkii ay war wanaagsan iyo wacdi ay filayeen arrin keentay wareeriyo wadla ay u tumeen waaba dad dhan oo in la wacdiye rabay oo loo tumay ciyaar haye tu kalaa ka darayde sidii nin miskiin ahoo su-aal meesha la taagan oo inta maal yar la siiyu marduuf qaada ku doontay markii uu ku mirqaamay muran uu isla taago wax majiiro la waayey tu kalaa ka ka darayde sidii laba tuugoo inta ay turbayaan oy tobannaan kun heleen oo taajir laysu maleeyey oo ninba tuurtabanaya ku garaacay taleefon oo isla taagay gidaarka oo hadalku tuura ka yeeshay taa miyaad aragteen ama habar taagan gidaaron ka yarayn toddobaatan oo tirisaysa halkaasoo wixii ay tabanaysana gacantaama ku haynin oo keligeed tirsanaysa meelaad jegsa lahay tilmaanuun ma su-aashi iska daaba tagaabiyo wax inay ku tartahay toban jeer ma ku hayday tu kalaa ka darayda sidii gabadh dheer dheer oo lagu dhoobay casiin oo sheeko aan dhab ahayn lagu dhaafay cayaamo oo wax kastood ku dhawaaqda dhuganaynin warkaaga oo hadal dhaar ka taqaana dhaba misla marteen marka aad ku dhowaateed la dhamee istidhaahdaba war maxaad iga dhowriyo ma bilowday dhawaaqo dhaari way sahlaneeda dhagaxyo soo guranaysa shiid ma kugu bilowday weli taas
waa gartay sheekada waxaa la yidhahdaa tu kalaa ka daray wayna socotaa haddii ilaahay yidhaahdo hadda intaasaan kusoo koobayaa waa gartay iyadana si kooban maxaad uga dan lahayd kolley waxaan uga dan lahaa meelba meel bay taabanaysay sida hadda haddaan kuu soo qabto dabangaalahan wadaadka eh bakeylaha weysada u qaaday ee walada ay martiyeen ee halkii ay war wanaagsan iyo wacdi ay filayeen waxaan uga jeeday shirkii soomaalida lagu dhexdhexaadinaya kenya loogu qabtay taangiga loogu soo horseeday buu ah waa gartay dhexdhexaadin iyo waxaasaaba laga rabeeyey wuxuu dhalaa shirkii taangi iyo dagaal buu dhalay waa gartay marka ujeedooyin fara badan bay lahayd marka hadda ma wada fasiri karo aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay waan kusoo dhaweynaya mar kale fuaad cabdisalaan aad baad umahadsan tahay adaa mudan walaal
haddii dhegaystow uu qof saaxiiba kuga casuumo xaflad ee aad oggolaato misena aad isaga baaqato oo aadan tegin iyada oo lagu sugayo adigoon haddana sii sheegin maxaad is leedahay waad istaahishaa sheeko dhex martay gabar saaxiibteed ku casuuntay xaflad meher oo ay u suuro geli weeday in ay aado ayaa waxaa inoo haya jamaal cusmaan jamaal bal sidee sheekada u dhacday caasho gabadhan waxaa la yidhaahdaa jessica becker waa reer minnesora gabar ay saaxiibo ahaayeen oo in badanna ay siqanin ayaa samaysanaysay xaflad nikaax waa la casuumay sida caadadooda dadka saaxiibada way is casuumaan laakiin becker way rabtay inay ka qayb qaadato xafladdaas oo ay tagto hooyadeeday la hadashay waa gabar reer leh hooyadeeda la hadashay waxay tiri maalintaas waxaan aadayaa xafladdaas oo gabadha saaxiibteeda nikaaxeeda marka ilmaha iyo guriga iga sii ogow waayahay bay ku tiri hooyadii laakiin nasiib darro maalintii ay bixi rabtay ayaa hooyadii arrimo kale la soo derisay una sheegtay inaysan ilmaheeda ilaalin karin oo ay ilmaheeda ilaashato waa daqiiqadihii ugu dambeeyey daqiiqadii ugu marka dambeeyey way iska joogtay iyadii ninkeedii eh, ma bixin gurigay iska joogtay ilmaheeday is- iskala joogtay laakiin waxay leedahay waxaan la yaabay toddobaadyo kadib waxaa ii soo dhacay bay leedahay meeshan sidaad ogtahay waxaa laisku soo diraa xafladii meherka gabadhii ma ma may aadeen tegin Sababtoo umaysan ah, sheegin ma- caruurta cid usii haynaysaa male waa sidaas laakiin waxaan la yaabay bay tiri eh, toddobaadyo kadib waxaa ii soo dhacay leedahay eh, biil meeshan sidaad ogtahay waxaa laisku soo diraa eh, biil ama waraaqo ay ku qoran yihiin lacagaha laiska rabo oo qofkaas uu isticmaalay marka biilka waxaa ku qoran in ay bixiso gabadhan lacag gaaraysa toddobaatan iyo shan dhibic sagaashan dollarka maraykanka waa garta Eh, way yaabtay markii ay sii akhrisay waxaa lagu qoray in dadka la casumay ay ahaayeen laba qof iyada iyo saygeeda oo aysan meesha tegin qofkiina soddon doolar lacag lagu qiyaasay qadadiisa maalintaa wixii oo maaragtay eh, xafladda inta ay socotay waa garta laakiin waxay leedahay gabadha ma bixinayo lacagta sidaan u bixiyo ma aqaan waxaan u diri doonaa leedahay maadaama ay saaxiibtii ay tahay een, gifts waxa la lahaa ama hadiyado oo dadka saaxiibada isku diraan xilliyada arooska muddo sanadna way noo furan tahay arrintaa iyada ay leedahay waa garta En marka waxaan rabaa jamaalow En, gabadhan saaxiibteed baa casuuntay En, waxay leedahay intii aad cuni lahayd aan kuugu talagalay inaad xafladaas farxadda leh aad igula qaybsato intaabay ahayd Mhm, laakiin mar haddii shan iyo toddobaatan dollar uun loogu koobay mhm.
iska bixi la yidhi Mhm.
marka haddii shan iyo toddobaatanka dollar ay bixiso eh, saaxiibteed eh, ma qaboobaysaa oo sidaa ma ku calool fayabaanaysaa mise waxay leedahay lacagtaan iska bixi arrinta cajiibka badan waxay tahay nala kala Caato.
wad okay arrinta cajiibka badan waxay tahay gabadha markii ay kansalayso maysa sheegin saaxiibteed anu kuma imaanaya ma dhihin wayna iska joogtay sidaas si lamid ah iyadan looma sheegin lacagta iska bixi lama dhihin biil baa u yimid oo laleeyahay lacagta iska bixi marka biilka yaa soo qoray ma goobtii xafladu ka dhacaysa ee casumaadda cunada iyo laga dalbadayba mise gabadhii baa toos usoo qortay waxaa soo dirtay gabadhii waxa suntaan dhehe oo xaflad nikaax samaysanaysa ayaa soo dirtay sida muuqata oo leedahay lacagtaasa lagaa rabaa iska bixi dabcan waxaa laga yaabaa laba qof oo saaxiibiin ay yihiin oo intaas in ka badanna ay maaragtay ka dhaxayso ay ka dhexayso laakiin arrintan inay tahay qayb ka mid ah ciqaab ay isku ciqaabayaan baa laga yaabaa oo laga yaabaa in maadaama xilligii eh, farxaddeydii aadan ila qaybsanin waa inaad sidaa samaysaa iska bixisaa waa gartay marka en, ah, gabadhii xafladda ka baaqatayna waxay ka fikeraysaa inay saaxiibteed u geyso hadiyad maadaama en, ah, maalmo farxadle ay ku jirto sidaasay ku fikeraysaa tanna lacagtii bay rabtaa marka dhinac ma isku raaceen hadda Tal- eh, m- warbaahintu ma cadaynayso inay dhinac isku raaceen in kale gabadha la yidhaahdo Jessica eh, eh, Baker iyaduna ma sheegin in wax kale dhibaato ay kala dhexdo saaxiibteed laakiin waxay leedahay sida caadiyan dadka nikaaxa samaystaan meeshan is aroosa muddo sanad ah ayaa dadka martida ah waxay fursad u haystaan inay soo diraan een, hadiyado iyo waxyaabo noocaas oo kale ah marka muddadaa sanadka ayaan maaragtay ka fikiraya waxyaabii aan usii dirdiri lahaa oo aan u diro bay leedahay gabadha Marka- laakiin meesha waxay ka saartay inaysan lacagtaa bixin doonin marka waxaan ka war sugaynaa markay hadiyadda dirto bal inay saaxiibteed ku lacagtaa usoo qanacday.
dirto shan shan iyo toddobaatanka dollara bal inay ka cafiso iyo inay tidhaahdo tani waajibaad iska gudday tanina way kuu taallaa waanu sugi doonaa hadduu ilaa iraado laakiin eh, su-aasha laisweydiinaya ayaa waxay tahay eh, caadi ma iska- ma tahay wax loo qaateenna ma tahay inaad iska kansasho en, xaflad lagugu talagalay inaad ka soo qayb gasho adigoon la socodsiin dadkii ku casuumay laakiin markaan usoo noqono dhinaca soomaalida iska daa qof baad sheegaysaa adigoo kooxdan sugaay bay iska maqnaanay ayagoon kuuna sheegaynin en, sababtay u maqnaadeen marka waa wax Wa- wa- meelaha qaar laga yaaba inay iska dabeecad iska tahay oo iska caadiya oo inkastooy wax dhib badan tahay qof aad sugayso aan kuu soo socon Mhm, haddana laakiin markaad fiiriso dhinacan galbeedka marka la yimaado iyo waddamada reer galbeedka iyo maraykanka oo kale mhm.
En, qofka markaad casuunto lacag baa kaaga baxaysa waktigaagii baad hurtay wax fara badan baad u huraysaa qofkaas en, aad casuuntay Waa- waayo waxaa sahlanayn in la isu yimaado waktigii baa ciriiriya marka hadduu qofka iska maqnaado waa Waa- wax aad u culus waa sidaad sheegtay dad baa intaad iska casuunto iska maqnaanaya ama waxaa laga yaaba in boqolaal kale oo aadan casuumin ay ku yimaadaan xitaa mararka qaar xitaa waxaaba dhici karta mar haddii xaflad meher oo kale ama aroos oo kale xaf- xaflad saa u weyn markay tahay Mhm.
qof iyo laba iyo saddex maqaat inaan laba dareeminba aad iyo aad aad iyo dadka kale imaanaya ka badan aad iyo aad qaybtan aan kusoo xirayo barnaamijka caweyskana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa waraysiga fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac oo aad labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ku maqlayseen barnaamijkan caweyska washington halkii aan ku joojiyey ayuun baan kasii wadaya waa tahay nimcaan een, heese badan baad qaadaa heesaha kale aad qaado ee hadda laga yaaba inaan halkan ku hayn ee aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dhegaystayaasha ku xiran v o a gaar ahaan barnaamijkan caweyska washington inta badan aan muusiga kusoo bandhigno fanaaniinta iyo waayahooda faneed maxaa ka mid ah waxaa jirta hees cusub oon qaaday habeenkii iyo guud heestaasi waxaa la yidhaha adaa ii roon aniga anaa kuu roon adiga haye waxaa iska leeday doon cabshakuur alayasiid waxaan kuwaa maxamed cumar oo joogaagoo reer jabuutiya heestaa lafskeeda aad unjecel ahay iyada lafskeeda waa ka seexay labadantiga la sameeyey labadantiga jabuuti baa lagu sameeyey marka waa heesaan ugu jeclahay weyn heesahan dambeya heestan ugu jeclay qadar ma naga maqshin kartaa iyadoo bilaa muusiga ha hadduu mooda inaad raalli u ahayd haddee kaaraysan waaya adaayiroon aniga anaa kuroon adiga wadina waa furaje wadina waa furajefe رفيقا غورتين طيب لحدا نقدري أنا كرالي يرون حراتو شووريك قبا شووريك قبا شووريك قبا شووريك قبا رفيقا غورتين طيب لحدا نقدري أنا كرالي يرون حرات تشوريك قبا تشوريك قبا تشوريك قبا يور تشوريك قبا روح زيدا كوين تفوق جعل كيني لبدي تفوق تغتئي قلبي kaga tagay qalbiga ruux dayda kuinta fog jacaylkeedii ribaday laa fogo kaga tagay qalbiga qalbiga laa fogo kaga tagay qalbiga كاغيرو وين الغالي أخير قدر كاري سوا أضايرون أنيقا أنا كوبرو لديقا وين وابرو ذا جيكين وتنا وابرو ذا جيكين وين وابرو ذا جيكين عبدون موكا ريرون وين فاضي وضحيت عبدك علي سواه عزايرون هنيقا أنا كورون عديقا كونين ووضا تشكين كنتون ووضا تشكين كونين ووضا تشكين
waa ku maqlaya waa ku maqlaya marka adaa ii roon aniga anaa kuu roon adiga waa gartay marka waa hees iyana si gaara kuu qusaysa adiga may aniga ima qusaysa laakiinse qisada waa laga keenay waa laga sheekeeyey abdiwaankan ay keenay heestaas adna waad qaaday aniguna waan qaaday ha waxaad markaa nimcan ka warantaa inta badan marka qofku uu dhalin yar yahay oo uu haddana fanaan noqdo oo haddana sidaadoo kale cod macaanna ku darsado inta badan inta badan bulshadu aad bay ugu soo jabtaa gaar ahaan dhinaca dadka isku jiilka yihiin ee xilligaa jooga marka waxaad ii sheegtay in heesaha qaar adiga ku quseeyey in aanay waxba ka shaqayn maxaa taa ugu wacan wallahi horta inta badan dareen waxaa dareenkayga inta badan horta farxad ma kusaysan in wax ka fanka la eego wakaan waayo waxaan arkaa degriga weyna haddana fanka idiga xisaabaya bulsha badan markaan dhexgala ay kacayso aada noo jecel wallahi waxyaala badan baan dareema waqtiga qaar haya adiga fanka qof aada raadkiisa haysay oo aad ka shidaal qaadanaysay oo inta fanka aadan soo gelin inkastood carab ku dhufatay fanaaniinta qaar haddana fanaan aad si gaara codkiisa u jeclayd oo intaadan fanka soo gelin aad lahayd allayle haddaad fanaankaas oo kale noqon lahayd noloshaada way dhamaystirmi lahayd ma jiraa ha wuu jiraa horta hadda jira wallahi horta shaashada waan ka sheegay wuxuu ahaa maxamed xasan xuseen iyo foole aad ugu badnaa sana fanka soo gelin waan ku dayin jiray codkiisa miyaad jeclayd maqaabka wax u qaado aad ma heesaha uu qaado hay haba codkiisa qaabka u qaado heesihiisa inta wan jeclaa muqdisho uu baryahan dambe joogay barnaamijkan toddobaadyadii lasoo dhaafay isna ku wareysanayay marka meesha aragteen la foole intaadan fanka soo gelin markaad fanka soo gashay maalmihii u dambeeyaad muqdisho ka dumaysay ma isku aragteen muqdisho ina falo waa ismaqalnayn laakiin ismaarag markaan muqdisho tegay isaguna safar buu baxay gobolada ah markaana sii kuna ismaarag laakiin soo ismaqalnayn haye isaga ma u sheegtay marka in fankiisa jacayl aad u qabto inuu adigana fanka kugu soo jiiday aad haa waan u sheegay isaga laftigiisa uu ahaana ula socdaa u daawaday tishiyada ka taxooday waxaan rabaa inaad heestan kalena aad ila dhegaysato nimcanow heesahaagu ciiddaasay ka bateen laakiin dhowr baan kasoo qaaday oon isleeyahay dhegaystayaashu kolley barnaamijkan intay dhegaysanayaan nimcanow marti ku yahay way jeclaysan doonaan bal adna ila dhegayso okay
qalbiga itigsadee igu tarmay sidaadii haddii uu itaabto ku tallaalmay xidid daraa qalbiga itigsadee igu tarmay sidaadii noloshu waa tobaaniyo ayaamuhood samaye tabashadu xalkeed leh tabashadu xalkeed leh xaygta koorxaashaqa haye heestan heestan wax nooga taabo heestan waxaa la yidhahdaa katir laabta waxa iskale agwaanka soo jistreeliya oon arislaamayo cawaala la yidhahdaa koone ayuu ku magac dheer yahay waxay kamid tahay heesaan anigu soo xushay aan jeclaaday aan soo xushay maxaa ula jeedaa wax waxaa jira badan badanaa heesuhu dee qisa qiso mawla aha koobihii kuwa qisada ah haye qaar waxaa jira anigu aan xulamada nilano dee heestan ku anfacaysaa ama si fiican bay soo qeybgalaysaa oon jeclaano taas daacama soo xushaystan calaasha jeclaaday ereyadeeda markii laysoo bandhigay ha calaashaan markii fanaanku uu ereyada sameeyey ereyada baad miisaan saartay waxaad tiri heestan aniga qaadi ha anigaa qaadaya ha maxaa ku xulatay ereyada ma mug ma mugga ereyada ma qisada ay u dhacayso horta mugga ereyada sidoo dhacaysaba waxaa jirtaa heestan inta kooraskeeda waxaa ereyada kamid ah inkastoo iska tuuriyo ka tilaabta leedahay waa tegi hadiyo jeer qof wadnaa ku tiirsaday marka waa halka aan ka qabsaday baa ahayd heertaas laakiin abwaanka qise ma ugu fadhida heesta abwaanka inkastan sifican ku wareysanays laga yaaba inay kusoo gufadhiyeyso aad ku jeclaa heestaas
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana intaas ayaan kusoo xirayaa intaan mar kale iska maqlayno haddii alla idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
kitaabto ku tallaalmay xidid garaa qalbiga itigsadee igu tarmay sidaadii haddii uu kitaabto ku tallaalmay xidid garaa qalbiga itigsadee igu tarmay sidaadii